maanta waxaan soo kuyaalay dhinacaha buxaarada guud dalka anigoo dhowr qodob ka tataaban doona arrimaha bulshada dhaqaalaha siyaasadda gudaha arrimaha dibadda waxaan ognahay ilaahay maxadii maanta dalkeenu inuu nabad yahay xukuumaddu si ay nabadda iyo amniga u xoojiso intii tirada dalka xisbiga kurdiga ku guulaystay ee madaxweynesiyahay maquudka u ahaa madaxweynesiilaaya gubashu dalka dadka ufidiyeen gobolada bari oo sidii u taagan imika waynu aragnay horumarkii laga gaaray ama galbeed ha ahaata ama bariba waxaa kaloo xukuumaddu maantana diyaar u tahay wixii dib u heshisiinta iyo nabadda ka dhiman inay dhamaystirto waxaan ognahay in wasaaradan wasiir dowle loo sameeyey horumarinta iyo gobolada bari taasoo fursasa maanta madaxweynesiilaaya xukuumaddu inay ka go-an tahay in cid kastoo wax tabanaysaa lala xaajoogo lala hadlo waxaa kaloo la tayeeyey oo la qalabeeyey ciidamada kala duwan ee qaranka ama dalka si amnigaa aynu haysano loo xoojiyo ilaahay mahadii maantana amnigaa waynu haysanaa iyo nabadaaba siyaasadda arrimaha dib haddaan yar ka idhaahdo waxaanu ka warhaynaa oo aynu ognahay socdaaladii ugu horreeyay madaxweynuhu dibadda ugu baxo ee uu ka bilaabo waddanka jabuuti in madaarka uu u yimi madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle istaanta calanka iyo baambeydii loo tumay ay ku xigtay safarku ku tegay etoobiya oo markii ugu horreysay prime minister ku-xigeenku ahaana wasiirka arrimaha dibadda iminkana prime ministerka ah uu isma eragoodka ku qaabilay waxaan kaloo la soconnaa in prime ministerka ingiriiska david cameron ay iyaduna ahayd madaxweynuhu inuu xafiiskiisa ku qaabilo taasoo runtii sumcad iyo wanaagba dalkan u ahayd tilmaamaysayna heerka maanta siyaasaddeena arrimaha dibaddu ay maraysay taagan tahay waxaynu maantana aada la socoteen in madaxweynuhu safar ugu baxay waddanka faransiiska waxaa iyana qaabilay dowladda faransiiska wasiirkeeda arrimaha dibadda oo ah wadamada yurub dhinac kasta marka loo eego dhaqaale iyo awoodba kuwooda ugu horeeya taasina midge iyo magac iyo maamuus bay u ahayd xukuumadda madaxweyne siilaayo waxayna muujinaysay maanta heerka qarankeena maanta siyaasad dibadda uu ka taagan yahay oo marayo waxaasoo dhan marka la isu geeyo waxay kutusaysaa sida xukuumaddu u dardargelisay cilaaqaadka wadamada gobolka iyo kuwa yurub iyo kuwa kale ee dadweynahaba oo ay ku jirto wadamada carabta oo cilaaqaadkeedu maanta sidai hore ka wanaagsan yahay waxaa jirtay wadahadaladii turkiga ay galeen somalilan iyo soomaaliya lalay ay ku wada yeesheen xukuumaddu keligeed go-aan iskamay qaadan kumayna dhaqaaqin ilaa ay kala tashatay golayaasha qaranka salaadiinta xisbiyada mucaaradka laftooda oo intii hore o dhan qayb ka ahaa wadahadaladii la gelayay laakiinse maanta aad moodo markii ay ka hadheen inay durbaankii dhinac kale utumeen laakiin aynu maanta ka warhayno in dawladda oo saddex dhadaara fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka garsoorku cadaaladda ku hadayo labadii kale ee sharci dejintii oo ay warayeen gudoomiye ku-xigeenadii golaha wakiilada iyo guurtida iyo wafdi xukuumadda ka tirsan taas waxay tilmaamaysaa in dawladdii ay dadkan iyo shacbani doorteen hadday xeerdejinteedii tahay iyo hadday fulinteediiba tahayba inay u matalayeen ummadda wadahadalkaa la galay oo ay la soo yeesheen walaalaheena reer soomaaliya dadka aynu dirsanay oo magacoodyadoodan aada garanaysaan iyo xilalkay hayaanba waajibaadkoodii ay dalkan iyo dadkan u qaadeen way soo guteen wadahadaladuna bilo bay ahaayeen maanta heer waxaa la marayaa wanaagsan ayaa la gaaray qodobadii kasoo baxayna waxay ahaayeen kuwo somalilan wax tar weyn u ahaa wadahadaladuna mar ma dhammaan marba heer bay marayaan laakiin xukuumaddu waxay soo dhaweynaysaa waxa laala wixii talo iyo wada tashi ah ee xisbiyada mucaaradka iyo mujtamaca ee somalilan lagu biirinayo maadaama ay qadiyadu syriya tahay waxa laala wixii aragti ah ee dadka iyo iyo xisbiyaduba qabaan xukuumaddu diyaar bay u tahay way dhegaysanaysaa wayna la fadhiisanaysaa intaa markaan kaga gudbo siyaasada arrimaha dibadda waxaa jiray dad intaa ka hadla musuq maasuq baa la sameeyey iyo qabyaalid xukuumaddani maalintay dalka talada dhexaaneeday ee ay qabatay wayna isla ogtahay cidna loo sheegi maayo heerkii xaaladda dhaqaale dalka ay markay hadday tahay shaqaalaha iyo ciidamada mushaarkoodii shaqooda ay doodooda aan qaadin miisaaniyaddu heerkii ahayd maanta xukuumaddan waxay hirgelisay dhaqaalihii dalka inay kobciso miisaaniyadeena maanta ay marayso laba boqol oo milyan oo doolar ay cadcadeynayso taas waxay ku tusasaa in xukuumaddu iyo wasaaradda maaliyaddu ay waajibaadkii ay dalkan u igmadeen ay ka soo baxday taasina maanta waata keentay dhaqaalaha inoo kordhay inuu mushaharkii ciidamada iyo shaqaalaha ay kordhaan iyaguna markii labaad xukuumadda intay jirtay la kordhiyo mana jirto adduunka waddan boqol kiiba boqol mushaar kordhiyo somaliland hore ugama dhicin manaanu maqal waxaad ogtihiin darajada keliya ciidamada maanta inay ku baxday lacagta toban milyan oo doolara inay la kordhiso waxaa muuqanaysaa dad muraayadihii ka jajabeen oo aan aada waxba arkin oo ay ka indha saaban tahay waxaa maanta la qabtay ee horumar leh ee wanaag leh laakiin waxaan ilaahay waxaan rajaynayaa in dukaamadii muraayadahaa samayn lahaa dalka ay ka furan yihiin ama laga furi doono si wanaag indhahooda wanaagga u arkaan siyaasada miisaaniyaddaa korodhay maanta saddex jibaaratay ama afar jibaaratay waata keentay sidaan horeba u sheegay in mushaharkaa qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo shaqaalaha la kordhiyo waa ka ta keentay horumar aan dalku weli ku tallaabsan oo dhinac kasta leh hadday tahay waxbarashada caafimaadka biyaha kaabayaasha dhaqaale ee wadooyinka iyo dekedaha iyo eerboodhada iyo biyaha ay xukuumaddani hirgelisay kolkaa waxaan leeyahay waxaa kaloo aynu ognahay in xukuumaddani samaysay hay-addan oo uxisaaran beela kusnaa imaam wanaagga taasoo ku tusaysay oo hay-adihii ugu horreeyey dalkan xukuumaddani aasaastay taas waxay markhaati ka tahay ina tusasaana in xukuumaddu ay ka go-an tahay shilimaadka cashuurta ee laga qaado oo looninkeena suuqa fadhiya in iyaga wax loogu qabto maanta dhaqaaliheenaa kordhay wuxuu muujinayaa oo ina tusayaa sida xukuumaddu ay sudmaashaqa ula dagaalantay ee ay diyaarka ugu tahay wixii ummadii laga qaaday ee cashuur ahaa in dib loogu celiyo madaxweyne siiraayo rag baa jira wax ka sheegayay weligii taariikhda qabyaalada laguu sheegay musmaasku laguu sheegay ragga labadaa ku sheegay ilaahayna beenta u sheegeen ummadduna way arkaysaa inaanu ku sheegin madaxweyne siiraayo qof maanta dalkan uga tala uga tulaale badan ma jiro wuxuu doonayaa inuu dalkan uga kaga tago taariikh kaga tago inuu kaga tago dhaxal laakiinse waxaynu garanaynaa dadkeenu mucaaradada inay iskaga samaysan yihiin maanta xukuumaddaas ka tagto ayaa wanaaggii maanta ay arki waayeen ay qiri doonaan madaxweyne hogaamiyaha waxaa lagu gartaa qofka hogaamiyaha ah markuu tartanka ku jiro wuxuu ummadda u ballan qaaday maxaa kasta madaxweyne siraayo waa hogaamiyaha ka dhabeeyey markuu tartanka ku jiray wuxuu ummadda u sheegay ee u ballan qaaday ee uu codkooda ay ku siiyeen inuu hirgeliyo oo ay ka mid yihiin darajadii ciidamada iyo mushaaraadka oo ay ugu dambeysay furustii axsaabta siyaasiga ah oo qodob weyn ahaa ka qaybgalkii dhalinyarada maanta aynu ognahay dalka maayaada dalkan dhalinyarada badan yihiin oo ay ugu dambeysay waddada ceergaabo oo maanta qorshaheedi socdo idoana la bilaabi doono haddii alla yidhaahdo kolkaa waxaan leeyahay madaxweynaha meel bay kaga dhaceen makubay talageli maanta qarankan mas-uuliyadda uu hayo laakiinse madaxweynuhu waa nin saamaxaad badanoo kuwaa maanta halkaa ka maagay hadday berito u yimaadaan maaha nin ama la ficilsamaya iyadoo caayadii aroorta u tegi jireen oo aan waxba ka sheegi jirin soo la dhaweyn jirin waxaan leeyahay mas-uuliyadda uunbaa halkaa la martay maanta walaalayaal qabyaalad baa dalkeenu moodaa in dadka ay qaar u dabaaltumayaan qabyaaladii qarannimana meel ma gasho ninka maanta siyaasigaa ee doonaya beri inuu dalkan taladiisa qabto ee ummadda ama qabyaalad ku kicinaya ama been u sheegaya waxa laala waxa ay sheegeen waa wax u yaalla ummadduna ay kala xisaabtami doonto aada iyo aad badmas